bilowgii cutubka afaraad ninkiina naagtiisii xaawo ahayd buu u tegey waynu uuraysatay oo qaabiil bay dhashay oo waxay tidhi wiil baan ku helay rabbiga caawimaaddiisa dabadeedna waxay dhashay walaalkiisa habiil habiilna wuxuu ahaa adhijidh laakiin qaabiil wuxuu ahaa beerfale maalmo dabadeed waxay noqotay in qaabiil qurbaan ahaan rabbigu ugu keenay midhihii dhulka haabiilna wuxuu wax uga keenay curadyadii adhigiisa iyo baruurtoodiiba rabbiguna wuu eegay haabiil iyo qurbaankiisii laakiinse qaabiil iyo qurbaankiisii rabbigu ma uu eegin qaabiilna aad buu u carooday wejigiisiina wuu madoobaaday oo rabbigu wuxuu ku yidhi qaabiil maxaad u cadhoonaysaa maxaase wejigaagu u madoobaaday haddaad wax wanaagsan samaysid sow laguma aqbaleen haddaadan wax wanaagsan samaynse dembi illinkuu kuugu gabbanayaa doonistiisuna aday noqon doontaa adiguna waa inaad xukuntid isaga qaabiilna wuxuu ku yidhi walaalkiis haabiil inakeen aynu duurka tagne waxaana dhacday markii ay duurka joogeen in qaabiil walaalkiis haabiil ku kacay oo dilay isagii rabbiguna wuxuu qaabiil ku yidhi walaalkaa haabiil meeh kolkaasuu yidhi ma aqaan ma anigaa ah walaalkay ilaaliyihiisa kolkaasaa ilaah ku yidhi maxaad samaysay codkii dhiiggiga walaalka ayaa dhulka iiga dhawaaqaye oo haatan waad ka habaaran tahay dhulkii afkiisa u kala qaaday sidii uu dhiiggii walaalka gacantaada uga helo kolkii aad dhulka beeratid wax badan kuuma dhali doono waxaad dhulka ku noqon doontaa mid carcarara oo warwareega qaabiilna wuxuu rabbiga ku yidhi taqsiirtaydu waa ka sii badan tahay wax aan qaadi karo bal eeg maanta dhulkaad iga eriday wejigaagana waan ka qarsoonaan doonaa waxaanan dhulka ku noqon doonaa mid carcarara oo warwareega waxaana dhici doonta in kii i arkaaba i dili doono oo rabbigu wuxuu ku yidhi isagii sidaas daraaddeed ku alla kii dila qaabiil waxaa looga aargudan doonaa toddoba laban laab rabbiguna calaamad buu u sameeyey qaabiil si aannu ku alla kii arkaaba u dilin qaabiilna rabbiga hortiisuu ka tegey oo wuxuu degay dalkii la odhan jiray nood oo xagga bari ee ceedan ku yiil qaabiilna naagtiisuu u tegey wayna uuraysatay oo waxay dhashay enoog wuxuuna dhisay magaalo oo magaaladiina wuxuu ku magacaabay magacii wiilkiisii enoog enoogna waxaa u dhashay ciiraad ciiraadna wuxuu dhalay muxuye'eel muxuye'eelna wuxuu dhalay matuusha'eel matuusha'eelna wuxuu dhalay laameeg laameegna wuxuu guursaday laba naagood mid magaceeda wuxuu ahaa caadah ta kalena magaceedu wuxuu ahaa saylah caadahna waxay dhashay yaabaal isna wuxuu ahaa aabbihii kuwa teendhooyinka deggan oo xoolaha leh magaca walaalkiisna wuxuu ahaa yuubaal isna wuxuu ahaa aabbihii kuwa kataaradda iyo biibiilaha garaaca silahna waxay dhashay tuubalqayin oo ahaa mid tumi jiray alaabtii naxaasta iyo birta ahayd oo dhan tuubalqayin walaashiisna waxay ahayd nacma lameegna wuxuu naagihiisii ku yidhi caadaha iyo silahay codkayga maqla laameeg naagihiisiiyow hadalkayga dhegaysta nin baan u dilay dhaawacid uu i dhaawacay aawadeed iyo nin dhallinyaro ah dhufashadii uu wax igu dhuftay aawadeed haddii qaabiil toddoba laban laab looga aargudi lahaa runtii laameeg waa in toddoba iyo toddobaatan laban laab looga aargutaa aadanna naagtiisii mar kale ayuu u tegey waxayna dhashay wiil magaciisuna waxay u bixisay seed iyadoo leh ilaah abuur kaluu ii soo dhigay haabiil meeshiisii waayo qaabiil baa dilay isagii seedna waxaa u dhashay wiil magaciisuna wuxuu u bixiyey enos markaasaa dadkii waxay bilaabeen inay rabbiga ku baryaan magaciisa